Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Maamulka Somalilan oo kaashanaysa Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta Sayniska Sanduuqa ICDF ayaa sedex boqol konton iyo laba arday ugu soo xirtay magaalada Hargeysa tababar la xiriira barnaamijka kobcinta adeegsiga tignoolajiyada. Waxaa ka qayb galay tababarkan arday shaqaalaha Wasaaradda Maamulka Somalilan, madaxa xafiiska Somaliland Innovation Centre, agaasimaha guud ee Wasaaradda iyo Tiknoolajiyadda Somaliland, madaxa xafiiska Taiwan Technical Mission, iyo agaasimaha waaxda dugsiyada sare ee Wasaaradda Waxbarashada. Madaxa xafiiska Somaliland Innovation Centre, Marwo Suluykha Isxaaq Cumar, ayaa ka warbixisay waxyaabihii ay tababarkan ku qaadeen dhalinyaradan.
shaqooyinka markaa ama xirfadaha aanu halkan inta badan ku xooga ku saarno waa xirfado yaryar oo kooban dhallinyaradeennu ay qaban karaysay runtii marka tababar laga hadlayana waa muddo kooban tababarka laakiin waxaanu xooga ku saarnay dhammaan skiiliska kala duwan ee markaa ee dhijitaalka looga baahan yahay dhalinyaradan qaar waxaa lagu tababaray ilaalinta xogta xidhidda network ama mareegaha design garaynta nashqadaynta iyo muuqaalada sidoo kale xidhxidhidda kamaradaha ilaalada sida qalabka wax lagu xaadiriyo seerfarada iyo maintainansigooda mobileka iyo sida loo riboorgareeyo yacni waxa weeyaan xirfado yaryar halkan waxaa inala jooga dufcado ka socda ee runtii wasaaradaha khaasatan dibaartimentiyada i t-ga oo si markaa wasaaradda si markaa ay ula shaqayso toosa si xirfadooda loo dhiso agaasimaha guud ee wasaaradda iyo isgaarsiinta tiknoolajiyadda maamulka somalilan iyo agaasimaha waaxda dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan ayaa bogaadiyey tababarkan waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ardaydaa dhammaysatay koorsyada intensif koorska laakiin micnaha weynu xambaarsan oon leeyahay wakhtiga aad geliseen iyo tacabka geliseen insha allah waa goosan doontaan suuqana waxbaa ka bedeli doontaan ilaahay ha idinku anfaco cilmigaad barateen insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa barnaamijkani inaanu noqon kii ugu horeeyey ee uu noqdo mid in badan sii socda tababarkan ayaa kor u qaadi doona aqoonta tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta dhalinyarada loo qabtay